Foornooyinka lagu sameeyo macmacaanada waa meelaha lagu diyaariyo buskudka, keega, rootiga, doolshayaasha, iyo noocyo badan oo cunnooyin macaan ah. Dad badan oo Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn, ayaa ka shaqeeya goobahan si ay nolol maalmeedkooda ugu helaan. Shaqadani waxayna muhiim u tahay shaqaalaha qoysas badan, balse waxay leedahay culeysyo iyo caqabado badan oo saameeya nolosha shaqaalaha. Qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya foornada ee ku yaalla magaalada Jowhar ayaa ka warmay sida nolol maalmeedkooda ay kaga raadsadaan ka shaqeynta foornada.
"Waan kala socdaan, laba beec ayay kala tahay. Mida subagga eh waa mid oo lacagteeda qiimo kor jirto, mida kalena hoos jirto. Mida subagga waxaan gadnaa soddon iyo lix. Leen ka bartay waxbarashada iyo wixii inta leen ka bartay, haddana meeshaan ayaan iska joogaa oo maalmo wax ka raadsadaa wiilkeyga. Kale inaan aniga sii abuurto. Hata ishtay wiil shabeello, waayo jidkii baan... Alxamdulillaah kolley waa ii fududaatay. Ilaa labaatan cisho ayaa ugu qaadataa, labaatan maalmood ayaa ugu qaadataa. In carfacarfaydeeda adiga naga dhexeeya macnaha shaqaalaha si loo kala amro ay shaqada ay u wada qabanayaan macnaha. Foornada carfaad macnaha nolol maalmeedka okay waaye waxaa waaye alxamdulillaah inta aan macnaha aan ka wada shaqeysano nolol maalmeed nolol maalmeedkayna waa iska toosan yihiin. Waxaan ka biilaa xaaskeyga oo kale aan ka biilaa macnaha een waxaa waaye een waalid oo kale adiga aad leedahay wax baan ka siiyaa macnaha adigoo